بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi salى الله عليه وسلم كل شيء بقدر wax walba waxay ku ahaado anay ku dhacaan ama ay ku sugan yihiin qadar qadarta ilaahi subxaana wa tacaala xata alcajzu xataa wahsiga walkaysu iyo nashaadka waxay ku ahaadeen kulligood waa biqadar illaah rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey xadiidkani wuxuu ka mid yahay min jawaamici kalimi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam hadalladii ilaahay u jamciyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid ka mida wey waa hadalka hadal kooban laakiin cilmi fara badan ximbaarsan kullu shayin biqadar wax walba oo dhaca oo ahaada koonkan dhexdiisa waxay ku dhacaan waa biqadar wuxuu xadiidkan faa'iideynayaa khaasatan faqrada kullu shayin biqadar ihbaat اlqadar in qadarka la sugo waana ruknun min arkaan اliimaan aliimaanu biاlqadar waa rukni ka mida arkaanta iimaanka qadarkuna waa sir اllah waa sirta ilaahay subxaanaه wa tacaala oo addoommadiisa uu kala gaar noqday qofka mu'minkaana waxaa laga rabaa inuu rumeeyo wax walboo dhacaya inay ku dhacaan biqadar اllaahi subxaanaه wa tacaala wax walboo dhacaya wax walboo ahaanaya waxay ku ahaadaan oo ay ku dhacaan waa bitaqdiir illaahi subxaanahu wa tacaala ma dhacin suuragalna ma ahan inay dhacaan koonkan dhexdiisa wuxuusan ilaahay qadarin subxaanahu wa tacaala qadarku ama waxyaabaha ilaahay uu qadaraya subxaanahu wa tacaala khayrna way leeyihiin sharna way leeyihiin wax shar kuwa ah iyo wax khayr kuwa ah labaduba qadartu way noqotaa laakiin labadaba inaad rumaysaa laga raba aa lagaa rabaa wixii khayrana ilaahay aad uga mahdiso wixii shar iyo musiibo kugu ahna aad ku sabarto oo aad sabar la timaado qadarta ilaahay subxaanahu wa tacaalana aadan baarbaarin maxaa yeelay ilaahay subxaanaه wa tacaala qadartu waa siru la gaar noqday sirtaa ilaahay la gaar noqday haddaad tidhaahdo waan baarbaaraya waad lumaysaa waad lumaysaa waddadii xaqaha waad ka lumaysaa waxaad gaari kartana ma aha oo waad ku wareeraysaa laakiin waa inaad sallimto una hoggaansanto wax walboo kugu dhaca min khayrin aw sharin waa inaa ogaato inay ku ahaadeen biqadar illaahi caza wajal alimaan bilqadar fawaa'id fara badan ayuu leeyahay fawaa'iddiisa waxaa ka mid ah iطmi'naanu اlqalbi qofka qalbigiisa inuu xasilayo uu degaayo qalqal iyo walwal midna ma hayaan maxaa yeele wuxuu ku kalsoon yahay qadarta ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu og yahay wax ilaahay ugu talagalay inaysan gafaynin waxaan alla ugu talagelinna inuusan helaynin qalbigiisu marka waa degan yahay wuxuu qofku ka faa'iidaysanayaa alimaal bilqadar alqanaaca inuu ku qancsan yahay wixii ilaahay uu siiyey subxaanaه wa tacaala wuxuu ka faa'iidaysanayaa alimaan bilqadar qofka mu'minka ah ashajaaca geesinimo ayuu ka faa'iidaysanayaa oo qofku wuxuu ka qaadayaa alimaan bilqadar geesinimo iyo inuu dhiirto waxyaabo badan uusan ka gambanin maxaa yeele wuxuu og yahay wax walba inay ku dhacayaan biqadar illaah qadarta ilaahay qofka hor istaagi kartana aysan jirin wax ilaahay u qadaray cid ka celi kartana aysan jirin walidaalika haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu wax qadaro ama ay wax kugu dhacaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna baray inaanan dhihin kelimadda low inaanan isticmaalin haddaan sidaa yeeli lahaa sidaa iguma dhacdeen fa ina low taftaxu camala shayطaan lowdu waxay furaysaa buu yidhi shayطaankii camalkiisa waa shaqo shayطaan waay waxayna tusinaysaa cadamu lqanaaca inuu qofku low isticmaalo inuusan qanacsanayn walidaalika dadka muslimiinta ah ee ku qanacsan oo rumaysan biaqdaari illaahi caza wajal qanaacadaasi iyo deganaantaas iyo shajaacada iyo kalsoonida waa mid daahir oo muuqata markay dhibaata gaarto wuxuu ku leeyahay dhibaatadaan igu dhacda ilaahay baa qadare waa biqadar illah waa ku qanacsan yahay wuxuu aaminsan yahay mar walba waxaan asiibay inay asiibi lahaayeen ama ay ku dhici lahaayeen lidaalika nebigu wuxuuna baray sala allahu alay wasalam inuu qofku yidhaahdo qadar allahu wamaa shaaa facal shaygan ilaahay baa qadaray allana wuxuu doonuu sameeyaa inuu sidaa yidhaahdo sidaa uga qanco qadarta ilaahay subxaanahu wa tacaala taa macnaheedu ma aha inuu qofka ka tegaya asbaabihii oo uu ictimaadayo qadarti ma aha maxaa yeele asbaabaha in lala yimaado iyo qadarta allah subxaana wa tacaala in la rumeeyo isma diidayaan waxaad la imaanaysaa asbaabihii badbaadadaad ku badbaadi lahayd waxaad la imaanaysaa asbaabihii aad khayr iyo wanaag ku gaari lahayd oo manaafic iyo masaalix aad ku gaari lahayd waxaad la imaanaysaa asbaabihii dhibaatooyinka aad iskaga dafcin lahayd qadarta ilaahayna waad rumaynaysaa mana isdiidayaan sax ma aha inaad tidhaahdo qadarta ilaahay baan iska suganayaa wixii ugu dhacaya ha igu dhacaan wax tillaabaa qaadi maayo wax sababa la imaan maayo risqiga ilaahay baa ii qadaro waa iska suganayaa hadduu ilaahay owlaad ii qadaro waa isii doonaahoo waa iska suganayaa fikirkaasi fikir qaldan waayo caqliga saliimkaa laftirkiisaana diidaya inuu qofki hadda inta gurigiisa iska joogo ama meeshuu joogo yidhahdo aniga guursan maayo hadduu ilaahay owlaad ii qadarana asaa i siinaya owlaadda ilaahay sababuu ku xiray subxaana wa tacaala waxyaabaha musababaadka ah asbaabay leeyihiin asbaabtu waa inaad la timaad wahuzii ilayki bijidci الnakhla tusaaqit calayki rutaban janiya allah subxaana wa tacaala maryama calayhi asalaam wuxuu baray inay asbaabtii la timaado isoo awoodi karaa ayadoon wax sababa aan samaynin inuu wax siiyo wuxuu yidhaahday geetimireedka luxlux timir ayaa kaaga soo daadanaysa rutab ayaa kaaga soo daadanaya haddaysan geetimireedka luxluxin soo ilaahay ma siin karo subxaana wa tacaala ilaahay waa awoodaa inuu dusheeda ka soo rido ayadoon dhaqdhaqaajin geedka laakiin waxaa la barayaa inay asbaabta la timaado nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu u waxyooday inuu ushiisa ku dhufto badda maxay oli ka taraysaa bad waxba ka tari mayso laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu qadaray inuu baddaasi ka dhigo waddooyin buura yacni waddooyin dhex mara oo allah subxaana wa tacaala biyihii uu buuro ka dhigo waddooyin dhex marayaan laakiin muuse waxaa la yidhi sababta la imow oo usha badda ku dhuf ilaahay wuxuuna barayaa marka subxaana wa tacaala inaan asbaabaha la nimaado annagoo haddana asiga tala saaranayna ogna wax walba inay ku dhacayaan biqadarihi haddana waa inaan asbaabaha la nimaado hadday wax ku asiibaan oy wax kugu dhacaanna waa inaad ogaato inay biqadar illaahi kugula dhaceen waana darsigii nebiga sala allahu calay wasalam uu u dhigay uu baray cabdullaahi bni cabbaas annamaa asaabaka lam yakun liyukhti'ak wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak ogow buu yidhi waxaad ogaataa cabdullaahiyo wixii ku asiiba kuma gefi lahayn wixii ku gefana kuma asiibi lahayn haddaanan meeshaan mari haddaan meeshaan mari lahaa dhibaata ay soo gaari lahayd maya ilaahayba kuguma talagelin inay kusoo gaarto dad waxaa arkaysaa markay dad shil uu qabsado ama dhibaata ay soo gaarto asigana uu ka baaqsaday ayuu wuxuu leeyahay meeshaas haddaan mari lahaa dadkaasaan ku jiri lahaa adiga maba lagugu talagelin wax lagaaga reebay waa inaa ilaahay kugu talagelin oo kuu qadarin waxaa ku gaaraan adiga iskama reebin ilaahay baa kaa reebay subxaana wa tacaala ama dadaa barwaaqa iyo nicmo asiibaya ama wanaag helay yani waxyaabo wanaagsan ilaahay siinaya subxaana wa tacaala markaasuu leey haddaan raaci lahaa waa heli lahaa maba lagugu talagelin inaa hesho ilaahay kuuma qadarin subxaana wa tacaala waa inaad ku qanacsanaato kullu shayin waa biqadar wax walba waxay ku dhacaan biqadar waxaad arkaysaa qof dad la joogay oo meel kula sugnaa oo markuu meeshaasi ka dhaqaaqo ama uu ka tago intii kalena ay baaba'ayaan asigana uu ka badbaadayo yaa ka kacsha meeshaan qofkan ilaahay baa ugu talagalay subxaana wa tacaala inuusan dadkaas raacin ama uusan ku jirin qofkan waa laga kaxaynaya laakiin asiga isma ooga mid ka maqnaana waa la keenayaa si uga mid noqdo dadkaasi isma oga wax walba waxay ku socdaan waa biqadar illaah waa maamul ilaahay uu maamulayo subxaana wa tacaala kullu shayin waa biqadar adigu waxna ma dibdhigi kartid waxna ma soo hormarin kartid isma badbaadin kartid mana ogidba wax kugu soo wajahan iyo wax kugu soo socda midna wuxuu ilaahay kuu qadaray subxaana wa tacaalana waa wax adiga kaa weyn waa wax ilaahay qadiiman uu kuu qadaro kuu qoran looxulmaxfuudka ku qoran waxaase wakhtiga lagugu talagalay iyo meeshii lagugu talagalay ayaad ku asiibaysaa ama cul- dhibaato ha noqoto ama nicmo iyo barwaaqo iyo wanaag ha ahaato kullu shayin waa biqadar kullu waa min alfaadi alcumuum shay walbaa soo gelaya wax walba waxay ku ahaadaan biqadar xataa alcajzu walkays buu yidhi xataa wahsiga cajziga hadda lagama wado cadamu listitaaca ma ah ee waxaa loola jeedaa takaasulka alcajzu waa atakaasul yani waa wahsiga wa xataa alcajzu xataa wahsigu waa biqadar ayuu ku ahaadaa walkaysu alkays dhowr macnaba waa loo isticmaalaa macaanida loo isticmaalana waxaa ka mid ah alcaqlu waa loo isticmaalaa alkays fi luga wax caqliga waa la yidhaahdaa waxaa kaloo kays la yidhaahdaa annashaad walkhifa firfircoonida iyo qofka inuu yahay qof fudud oon cuslayn waxay ka soo horjeedaa marka cajzigii bay ka soo horjeedaa cajzigu waa wahsi waa qof culus dhaqdhaqaaqiisu culus yahay firfircooni aan lahayn wahsi badan alkaysna waa qofka nashaadka badan ee firfircoon wey cajzigu waa as- waa sababu alkhaybati walkhasaara wahsiga wuxuu sabab u yahay qofka khasaaradiisa iyo hooggiisuu sabab u yahay adduun iyo aakhiraba sababuu u noqdaa qofku hadduu yahay qof wahsi badan aakhiro inuu u shaqaystana waa ka wahsanayaa adduunyadii uu ku noolaa inuu wax ka qabsadana waa ka wahsanayaa marka adduunna wax ka keeni maayo aakhirana wax u horsan u hormarsan maayo qofku hadduu yahay qof wahsi badan salaadiiba uu ka wahsanayaa cibaadaadkii ayuu ka wahsanayaa cilmigii iyo barashadiisii ayuu ka wahsanayaa meel walboo dadka ku loodka ay ku horeeyaan asaga waa dambeeyaa sababtu waa maxay dib u dhacaasi ku keentay iyo khasaaradaas waxa weeye wahsiga wa walidaalika culamadu waxay idhahdeen kasalka iyo ca iyo wahsigu waa sababu alkhaybati walkhasaara qofka muslimkaana waxaa la rabaa inuu iskala dagaalamo kasalka noocaas inuu iskala dagaalamo maxaa yeele qof wahsi badan meeluu ku fiican yahay ma jirto adduunna kuma fiicna diinna kuma fiicna labada miduu ku fiican yahay male rasuulka calayhi salaatu wasalaamna ilaahay buu ka magangeli jiray wahsiga oo min ducaa'i nabiyi sal alla alay slam waxaa ka mid oo in badan ku ducaysan jira allaahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal waaljubni waalbukhl afartaas nebigu waa badi jiray inuu ilaahay ka magan galo alkasal waa midka hadda aan ka hadlayna marka oo wahsiga ah rasuulka calayh isalaatu wasalaam ilaahay buu ka magangeli jiray walkays ayaduna waa sababu lfalaaxi waalnajaax nashaadka iyo firfircoonidu waxay sabab u tahay qofka liibaantiisa iyo inuu guulaysto adduun iyo aakhiraba sababay u tahay maxaa yeele qofku markuu nashaad u hayo cibaadadii oo ku firfircoon yahay macnaheedu waxa waaye camalka saalixa ah ee uu la imaanayo waa badanaya xasanaadkiisaa badnaanaya hadday xasanaadkiisu bato oo miisaankiisa yowma alqiyaama ou cuslaadana faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun qofkii miisaankiisa cuslaado kuwaasi waa kuwa liibaanay buu yidhi alla subxaana wa tacala qofkaas qof liibaanoo guulaystay waay miisaanka asbaabuhu ku cuslaa karana nashaadka iyo firfircoonida ayaa ka mid ah qofku hadduu nashaad leeyahay meel walbuu tago waa ka muuqdaa markii maydaanka waxbarashada iyo saaxada waxbarashada la joogo dadka waa ka horeeyaa maxaa yeele waa mujtahid ma wahsanayo kasal la imaan maayo waa firfircoon yahay wax alla wuxuu baranayaa nashaad u hayaa wixii xataa ku cuslaada nashaadka iyo firfircoonidaasu ku maraya ay ugu fududaanaysaa wuxuu noqonayaa marka nin naabiq ah ka horeeya saaxiibadii iyo dadka ku loodka ah xagga cibaadaadka iyo taacada ilaahay subxaana wa tacaala hadduu nashaad ku leeyahay wuxuu noqonayaa nin kayrkii uga horeeya dhowaanshaha allah subxaana wa tacaala uu u dhow yahay hadduu shuruudihii kale acmaasha looga baahnaa uu la yimaado marka firfircoonida iyo nashaadku waa sababu najaaxi walfalaax inuu qofka guulaysto inuu liibaano ayay sabab ugu noqonaysaa labadan arrimood marka waa laba arrinoo iska soo horjeeda labadan nabiga alay slat slam uu soo qaatay waa laba arrinoo iska soo horjeeda xata alcajzu walkays marka wahsigu waa biqadar illaah qofkaan wahsanayo od arkaysid asiga iskama keensane ilaahay baa qadaray inuu yahay mid wahsi badan midkan firfircoon ee nashaadka haya asigana nashaadka inuu helo waxay ku dhacday oo ay ku ahaatay waa biqadar illaah ilaahay baa u qadaray subxaana wa tacaala marka kullu shay waa biqadar illaah رواه مسلم الحديث العاشر حديث الطبنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى قفكي أوي ردتك إلى هدى هنون كان له وحو ليه من الأجر حق أجرك وحو ليه مثل أجور من, من اتبع قفكي راعي أما عدي راعي أجر ذو كلا أيوليه من غير أن ينقص أيضا الله أوسن كالنقسامين min ujuurihim ajiradooda uusan ka nuqsaamaynin shay-an waxba min hayra an yanqusa asigoo nuqsaamin min ujuurihim xagga ajaradooda ayadoon laga alla uusan ka nuqsaaminayn shay-an waxba ayuu ajarkiisoo dhammaystiran helaya waman dacaa qofkii dadka ugu yeera ilaa dalaalatin baadi kaana calayhi dushiisa waxaa ahaanaya min alihmi xagga dembiga midlu aathaami man tabica ciddii raacday dembiyadooda mid la mida ayaa asigana dushiisa ahaanaya laa yanqusu daalika arrinkaa ma nuqsaaminayo min aathaamihim xagga dembiyadooda ka nuqsaamin maayo shay-an waxba rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey xadiidkan wuxuu kusaasa ku saabsan yahay in laysku booriyo in dadka khayrka loogu yeero iyo in la iskaga digo in dadka xumaan loogu yeero oo loo qurxiyo waxaan wanaagsanayn maxaa yeelay dadka ducaadda ah waa laba qaybood ducaatun ila alkhayr iyo ducaatun ila ashar kuwa dadka khayr iyo wanaag ugu yeera waddadii wanaagga u bidhaamiya dadkaoo tusiya iyo kuwa xumaanta ugu yeera dadka oo jaanibka xumaanta u leexiya oo isku daya qofkaan dariiq qaldan inuu mariyo labadaa qof aaday u kala fog yihiin midka hore ee dadka khayrka iyo hanuunka ugu yeeraya cid walba oo sababtii ku hanuunta ajaruu ku leeyahay ajarkaasi macnaheedu ma ahan hal maru ajar helayaa ma aha qofkii sababtaa ku soo hanuuna intuu khayr samaynayo khayr walbuu sameeyo adiga ajaraad ku leedahay intuu helayo in lamida oo ajara ilaahay ku siinaya asigana ajarkiisa laga nuqsaamin maayo oo asoo kaamilaha la siinaya camalka uu sameeyey ajarkiisa intii uu sameeyey ajarkiis la siin lahaa mid la midana adigana waa kuu socdaa haddaad qof ugu yeerto ood ku booriso inuu salaada tukado asoo taariku salaada ee uu salaada tukashadeeda bilaabood sabab ugu noqoto ninkaasi intuu weligii tukanaya ajara adiguna kuu socdo salaad walbuu tukada ajaraad ku leedahay ajarkaasi aad u u badan yahay adoon waxba qabanayn ayaa ajarku iskaga kaa socdaa adigu salaadaadaad tukanaysaa haddii dadka sababta aad u tahay shan yihiin iyo hadday toban yihiin qof walba oo dadkaasi ka mid a mar walbuu tukado iyo mar walbuu camal saalixa la yimaado qaybaad ku leedahay ajaraa kaaga socda meeshaa fursad weyn ayaa ugu sugan dadka ducaadda ah inay nashaad iyo firfircooni u yeeshaan dadka inay khayrka ugu yeeraan inay wanaagga ugu yeeraan ma aha inay qofkaas u danaynayaan keliya bal adigaa danta weyn kuugu jirtaa oo ajarkaaga weligaa kuu soconaya dadka yeeridda adugu yeeraysa hanuunka asaaliibteeda waa kala duwanaan kartaa iyo duruuqda hanuunka inaad ugu yeerto oo maalan kitaabaad aliftay qofkan uu ka faa'iidaysto hanuunka inaad ugu yeerto oo ay tahay inuu cajalado iyo mawaaciid iyo muxaadaraad aad dhigtay uu ka faa'iidaysto inaad si toosa ula kulanto qofkaasi oo khayrka wanaagga aad ugu sheegto in wanaag uu samaynaya aad ugu kaalmaysood ku boorisood ku dhiirogeliso intaba waxaad ku noqonaysaa daaci ila alkhayr qof khayrka dadka ugu yeeraya wanaaggana ku caawinaya waxaadna noqonaysaa qof fuliyey oo tadbiiqiyey oo ku dhaqmo ku camal falay qowlu llaahi caza wajal watacaawanuu cala albiri waataqwa amarkaas ilaahay subxana wa tacala qof fuliya ayaad noqonaysaa iskugu kaalmeeya biriga iyo alla ka cabsiga wanaagga iyo alla ka cabsiga iskugu kaalmeeya qofkan ajarka faraha badan helaya waxaa cagsi ku ah midka dadka xumaanta ugu yeeraya xumaantaasi ugu yeeraya ha noqoto miduu qoray oo buugu ku qoray ku taalla ha noqoto miduu duubay oo cajalada ku nashrisan oo ku faafinayo ha ahaato miduu si toosa qofka ugu boorinayo xumaantii ha ahaato inuu xumaantii ku saacidayo o ku kaalmaynayo garab ku siinayo qofkaasi waa daaci ila shar waa mid dadka shar ugu yeeraya qofkii ka aqbala marka xumaantaasi dembi kasta uu qofkaasi sameeyo dembiga uu qofkan dembiga samaynaya uu yeelanaya mid la mid ayaa iskaleh ninkii ugu yeeraa iskaleh ama ha noolaado ama ha dhinto xataa hadduu dhinto sayi-aadka u socdaa ciyaadan billaah midaa wuxuu ka tegayaa cajalado iyo ashrido heesaahuu ka tegaya markaasuu shartaas inta ummadda ku dhex baahiyuu kana dhimanaya nin walboo heestiisa iyo balaayada dhagaysta dembiga uu qofkaasi ximbaarayo ninkaasi duubay qayb uu ku leeyahay midkii dab dadka bidca ugu yeera oo dadi sababtii ay ku baadiyoobaan intii bidcadaasi ay socoto dadku ugu yeeray ay jiraan ay bidcadii samaynayaan ismi iyo dembiya asigana u socdo ama ha noolaado ama ha dhinto dembigiisuu leeyahay mar walbo qofkaasi dembi uu galo ama bidcadii uu asiga tusiyo uu la yimaado asigana imigii iyo dembigii qaybtiisu ka ximbaaraya arrin aad iyo aad u khatar badan waay dunuubta adiga aad samaynaysaa maaro ula-dahay saad yeeli lahayd ood aakhira aad uga badbaadi lahayd maxaad u malaynaysaa haddii boqolaal iyo kumanaan aad inta baadiyeyso mid walba dembigiisu adiga kusoo gaaro boqol qof haddaad lumiso ee boqolkiiba xumaantii sameeyaan boqolkuba aahaamtii iyo dembiyadii ay lahaayeen mid la mid ah adigoo dushaada kusoo dhacaysa adigaa yeelanaya waa wax aada u weyn waxaa la mid a qofka inaad u qurxiso xumaantii ood ku booriso inuu heese dhagaysto inaad ku booriso aflaam liidata inuu qofkii daawado inaad ku booriso inuu salaaddii ka takhallufo ama uu ka haro inaad ku booriso faaxisho iyo macsiyo inuu ku dhaco adigana dembigaasi qaybaad ku leedahay iska fiiri marka dadka waxaa u sheegaysa ku dadaal si aad adigana u badbaado dadkana aadan u lumin inaad dadka khayr u sheegto shartana uga digto cid shar samaynaysana aadan wax gacana ka geysan sharta ay samaynayaan ama xumaanta ay qofka dadka ugu yeerayaan rasuulka muxamed rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay yidhahdaan culummadu ummatu muxamed ummatu lijaaba laga hadli maayo ummatu dacwa ummatu lijaaba waxaa la yihahdaa waa ummadda muslimiinta ah qof walba oo ka mid ah oo wanaag sameeya nebi maxamed qaybuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele asaa soo gaarsiiyey islaamnimada asigaa diinkan u keenay oo sabab ugu ahaa kulligood inay soo islaamaan ilaa yowmi alqiyaama qof walba muslima oo adduunyadan soo mara nebi maxamed sala allahu calay wasalam ajaruu ku leeyahay wanaag kastuu sameeyana qaybuu ku leeyahay cagsiga xadiid ibni mascuud labadii wiil ee aadam uu dhalay calayhi salaatu wasalaam mid baa wuxuu dilay kii kale soo maa nink midka wax dilay wuxuu ahaa awalu man sanna alqatl waa qofkii ugu horreeyey ee jideeya in laisdilo oo dhiig bikayri xaqin dhiig lagu daadiyo lidaalika nebi alay slat salaam wuxuu yidhaahday wax walba oo dila ama qof walbaoo la dilo ama dhiig walba oo daata ibnu aadamkii hore nasiib iyo qayb uu ku leeyahay buu yidhi dembigaas liannahu awala man sanna alqatl maxaa yeele asigaa wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee jideeyey in laisdilo maadaama waddadaas uu furay qof walboo qof dila bikayri xaqin ku dila dembigiisa waxaa qayb ku leh inaa aadamkii hore imisaa isdishay meeqaa bikayri xaqin isku lays ibnu aadamkii hore nasiib uu ku leeyahay haddaad marka dadka xumaan ugu yeerto ama waddo xun aad u bilowdo waxaad ogaataa ilaa qiyaami saaca xumaantaasi qaybaad ku leedahay waa kuu soconaysaa haddaad wanaag ugu yeertana ilaa qiyaami saaca wanaaggaasaad qayb ku leedahay marka xadiidkan dhanna waa boorin dhanna waa digniin culus waay dhan boorin buu noo yahay waxaana lagu waxuu boorin nooga yahay jihada khayrka iyo wanaagga iyo hanuunka dadka inaan tusinno oo aan ka faa'iidaysanno fursaddaas maadaama ajar fara badan laga helaayo dhankaasi boorin waaye inaan kulligeen noqonno ducaa ila alkhayr dadka kuwa khayrka ugu yeera wanaagga ugu yeera ilaahay kuwuu ammaanay subxaana wa tacaala waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin cid ka hadal wanaagsan ma lahan buu yidhi qofkaas qofka ilaahay dad xaggii dadka ugu yeera oo khayrkii wanaagga ugu yeera ilaahay inay ku xirmaan dadka ugu yeera rabbigood inuu caab inay caabudaan ugu yeera camal wanaagsanna la yimaada muslimiintan ka mid ahayna yidhaahda qofkaasi cid ka hadal wanaagsan ma lahan buu yidhi alla subxaana wa tacaala qaybtaas inaad ka mid noqoto bishaaray kuu tahay fursad weyn waa hadduu ilaahay ku waafajiyay subxaana wa tacaala jaanibka kale waa digniin culus oo qof walboo muslimaanoo ku wajahan inaad iska ilaaliso inaad dad xumaan ugu yeerto inaad iska ilaaliso sababta in qofki ku baadiyoobo inaad iska ilaaliso sababtaa inuu qof ilaahay ku caasiyo subxaana wa tacaala sabab adiga aada leedahay darteed inuu qof macaasi ugu dhaco oo xumaan ugu dhaco maxaa yeele dembigaasaad qayb ka qaadaysaa haddii aada sabab u noqoto haddaan waxaan la dhacdhacaynaa sayi-aad fara badan oon ximbaarsannahay dunuubteennu aaday u badan tahay ma dunuub kalan dusha saaro karnaa oo dad kale ka imaanaysa waa arrin aad iyo aada u culus taan gelaynaaba tirada ka badata oo qof walba naf ahaantiisa akhtaaduu galayo iyo xumaantuu galayo allah naga cafiyo dhammaanteen aaday u badan taha laakiin haddii tii kale dadka kale ka imaanaysa lagugu daro ee lagu yidhah adaa sabab u ah maalinaa tusiday asna dariiqii u raacay adaa lagaa rabaa in lagu yidhahdo waa arrin khatarteedala waa qofkii qof xumaan ugu yeeray maalin maalmaha ka mid a xumaantaasina uu ka qaatay waa inuu isdaba qabto waay inuu isdaba qabto qofkaasi juhdiya dadaal uu ku bixiyo inuu xumaantii ka soo celiyo haddii jiraan xumaanuu duubay uu faafiyana waa inuu ka dabageeyo khayr uu faafiyo iyo inuu ka digo xumaantiisi ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu saddex shay alla israaciya sooma in toobad keeno islaaxiyo islaax maxaa loola jeedaa waa islaaxu maa afsad wuxuu fasahaadiyey inuu dib u hagaajiyo bayaankuna waa caddayn inuu qofkaasi caddeeyo inuu waxaasi beri ka yahay ilaahayna uga toobad keenay subxaana wa tacaala hadda kadibna wax looga dayanayo uusan ahayn ilaahay subxana wa tacala waa ghafuur raxiim hadduu sidaas sameeyo tooba saadiqana uu la yimaado ilaahay waa ka toobad aqbalaya subxaana wa tacaala laakiin haddii aad ku dhimato adoo xumaantaadii faafsan tahay dadkana balaayo ugu yeeraya iyo xumaan qof walba xumaantaasi kaa qaata ismigii iyo dembigii qaybaad ku leedahay xadiidkan waxaa la mid ah man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا أوزار تودي ذنوب تودي وحالا نقصا من ما يبير الله سبحانه وتعالى وعن السبب وها حديث كسب الورود لها رسولك عليه الصلاة والسلام أيا وحو بوريي صحابة كبوريي إني وحسد غيستان وعير غفل وحو هلي كره الله بحو ضد وحا يميد مسلمين dhibaataysan duruuf badan ay ka muuqato uu nebigu la murugooday sala allahu calayhi wasalam masaajidka buu ka istaagay wuxuu yidhaahday qof walba wuxuu heli karaa hala baxo nin saxaabadii ka mid ah oo ansaariya ayaa inta bil ayaa bilaabay in wax la bixiyo ninkii waa baxay waxbuu keenay dadkii way ku daydeenoo asigay raaceen waa la israacraacay marka in wixii la keeno wax la sadaqaystaa la isku raacraacay markaasuu yidhi nebiga alayه الslat slaam man sana fi اlislaami sunaةa xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ilى ywmi اlqiyaama maxaa yeele ninkan wado fiican uu jideeyey macnaheedu ma aha asaa sharciyeeye ma aha sadaqadu marka hore mashruucay ahayd oo nebigaaba dadka ku boorinaya laakiin maxaa loola jeedaa waa u bilaabay waay hadduu u bilaabay asaa u horkacay ayaguna way ku daydeen nin walboo asiga gadaashii sadaqa bixiyey muxuu ku leeyahay ninkaasi hore ajaruu ku leeyahay nin walboo ku dayday ajar uu ku leeyahay wixii uu bixiy meeshaa marka waa khaniime iyo fursad qaaliya qof walboo muslimana ay muhiim tahay inuu ka faa'iidaysto rawaahu muslim wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin